Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis xasan maxamed laftikareen ayaa saxiixay sharciga naafada Koonfur Galbeed oo ay diyaarisay wasaaradda haweenka maamulka Koonfur Galbeed islamarkaana la soo mariyey golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wasiirka wasaaradda haweenka Marwo Shamse Maxamed Yarow agaasimaha madaxtooyada Cabdifataax Mahad iyo madax ka socotay qaramada midoobay gaar ahaan xafiiska xuquuqul insaanka ayaa goobjoog ahaa munaasabada saxiixa sharciga naafada Marwo Shamse Maxamed Yarow wasiirka wasaaradda haweenka haweenka koonfur galbeed ayaa ka warbixisay sharcigan iyo faa'iidada uu leeyahay naafada koonfur galbeed maanta oo ay taariikhdu tahay afartii bishii labaad laba kun labaatan iyo shan wuxuu ilaahay noo suurageliyey oo aan isugu imaanay in sharcigii xuquuqda naafada uu noo saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen marka hore waxaan rabaa inaan halkan ooga mahadceliyo madaxweynaha oo noo saxiixay sharcigaas sharcigaasoo soo maray heerar badan oo ilaahay uu nagu guuleeyey in dowlad goboleedka koonfur galbeed uu yeesho sharci naafada xuquuqdooda ay ku helayaan sida aan wada ognahay soddonkii sano iyo dhowr iyo soddonkii sano oo aan soo dhaafnay dhibaatooyinka iyo dagaaladii ahliga ahaa oo wadanka ka dhacay waa la wada ogaa dadkao dhanaaba xuquuqdooda sidii ay ahayd aan wada ogeyn naafada iyo dadka baahiyaha gaarka qabo ama dadka taagta daran waa ognahay xuquuqdooda heerka ay taagnayd alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu guuleeyey dowladda koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda haweenka in la sameeyo sharcigii naafada maantana oo heerar kala duwan soo maray oo golihii wasiirada la keenay oo ay soo baasgareeyaan baarlamankii loo soo gudbiyey sidaasoo kale ay soo ansixiyeen maantana aan u taagannahay saxiixeedii uuna noo saxiixay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynew waa kaaga mahad celinayaa garab istaagaaga reer koonfur galbeed gaar ahaan sharcigaa naafada maanta aad noo saxiixday waa kaaga mahad celinayaa waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadkii soo taabageliyey ama fanka ku bixiyey ama nagu soo garab istaagay xafiiska u n-ka waa uga mahad celinayaa iyadana waxaa i garab taagan misyango oo ah gabadha ugu sarreysa xafiiska qaramada madoobay oo u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayada iyo tiimkeeda oo maanta noogu imaaday maxay ahaato na soo gaaray ka yimid magaalada muqdisho waa uga mahad celinayaa ayagana